Hay'adda Somali Relief Network ayaa shan boqol oo qoys oo ku nool kaamka barakacayaasha magaalada Garowe u qaybisay deeq hilib geel ah, isla markaana loogu talagalay munaasabadda Ciidul Adxaa awgeed. Dadka loo qaybiyay deeqdan hilibka ah ayaa waxa ay isugu jiraan dadka baahiyaha gaarka qaba iyo kuwa danta yar. Cabduqaadir Cumar Maxamed oo ah wakiilka hay'adda Somali Relief Network ee deegaanada Puntland ayaa ka warramay tirada xoolaha ay qaleen.
Xoolaha aan qalnay waa shan neef oo geela oo loogu talagalay shan boqol oo qoys oo jilab 4 iyo jilab 3 ah iyo jilabyada kale iyo kaamka khayraad oo aan haddeer isagana aan u qaybinayno marka shantaa boqol oo qoys waxaan ugu talagalnay waxaanu qalnay geel tiradiisu ay dhan tahay shan neef oo geela jilab 2 jilab 4 jilab 3 intaba way kuwaas oo dadkii danyarta ahaayee deganaa magaalada ah annagoo ah Somali Relief Network waxaanu soo gaarsiinay dadka deeqda maanta oo aanu farxadda ciidda iyo kula qaybsanaynay iyo farxadda iyo damaashaadka ciidul arfa qaar ka mid ah dadkii barakacayaasha ee ka faa'iidaystay deeqdan hilib geela ayaa ka mahadceliyey waxaana soo gaaray annagoo ah kaamka jilab shan boqol oo qoys hilbo loogu talagalay waannu ka gidoonnay waan qaateen reer walba isagaa gacantiisa loogu dhiibay waxaana deeqdaa bixisay Somali Relief aad iyo aad baa ugu mahad celinaynaa waxaa waday Cabdulqaadir Cumar oo ku magac dheer Kilin aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa intii keentay intii ka soo shaqaysayba waa mahadsantii wabillahi tawfiiq waxaana soo gaadhay deeq ay wadaan Somali Relief oo hilib ah oo la siiyey dad danyara deeqdaas waana soo gaadhay dadkiina waa qaatay waana ka mahad celinaynaa qoysaska ka faa'iidaystay deeqda hilibgeela ayaa baahi badan u qabay